waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali marka hore waa mahadsantihiin ilaah baa mahadle idinka ay ugu soo dhoweyseen barnaamijkan ay ugu soo dhoweyseenna idaacaddiina waa ku mahadsantihiin socodkayga ama socdaalkayga australia caam ahaan waa dacwo ilaahay subxaana watacaala inaan dadka jaaliyada walaalaheen soomaalida ah inaan aan booqano waqtiyada fasaxdee la galo oo yurubtaas ilaa iyo aan sanad kasta aadna waa qeybay ka tahay qeybta labaadna waxaa jirta jaaliyadada australia melbourne waxay sameysanayeen ama ay iibsanayeen center oo islaamig ah ay doonayeen inay ummadda soomaaliyeed ugu khidmeeyaan ayagoo xaafad dhan ay jiraan dad soomaaliyeed oo degan oo aan lahayn markas arrintaasna alxamdulilah waa u imid waa ka kaalmeeyey inaan muxaadaraad u jeedino oo aan dadkaasna kheyrka u sheegno aan u wacdino inay iskaashadaan waa garta waa mahadsan tahay waxaa ka mid taha culummada soomaalidu aadka u taqaan telefishinaada barnaamijyo ku leedahay guud ahaan marka waxyaalaha barnaamijyada aad ka sii dayso telefishinka t v-ga barnaamij weegle ayaan ku leehay universal t v barnaamijyadaasna waa wacyigelin eeda laftigeeda jaaliyada soomaaliyeed ee dibadaha dhan ku nool qurbaha ku nool dhan waxaa sii dheer waxyaabaha ka dabo daaha inaan ugu qaadno ama wixii ay ka garan waayeen axkaamta shareecada islaamka oo fiqiga oo su-aalaha oo fadwa ayaan ugu jawaabnaa si ay qofka muslimka uu diintiisa ugu kaashado noloshan heer galbeedka ay ku nool yihiin waa gartay marka intaad barnaamijyadaas ku jirtay hadda dabcan soomaali badan baa qurbaha ku nool labaatankii sano dad badan baa soo degaya dhaqanka iyo nolosha qurbuhu waa ka duwan yahay kii dalkeeni marka su-aalaha ugu waaweyn ee dadku kusoo weydiiyaan ama intaa barnaamijka wadid ama si kaleha lagugu soo diro aad is leedahay waxay ku salaysan yihiin nolosha qurbaha maxaad ka sheegi kartaa su-aalaha dhowr qeybay u kala baxaan qaarka ugu badan waxay ka imaadaan arrimaha qoyska xaqiiqatan bulsho soomaaliyeed aad garanaysid ay ku noolaayeen dhaqan soomaaliya ay lahaayeen culture soomaali ah iyo islaam iswata ayaa halkan waxay ugu yimaadeen laba arinba waxay ku noolaayeen ka duwan culturekoodii culture aan ahayn iyo islaamkii ay haysteen dadkii la deganaa muslimiinta ahaa dadaan diintooda haysan halkan la yimaadeen taasna waxay sababtay inay iskahoromaad uu ku dhaco qofka soomaaliga ah maxaa yeele diinta iyo dhaqanka waa iskaashadaan door weyn dhaqanka ku leedahay diinteena islaamka taasna ay keentay marka inuu burbur badan qoysaska ku dhaco arrimaha ugu muhiimsan oo aad la kulan arrimahaasa ka mid a arrimahada kale iyadana qeybta kale waxay tahay qeybta maadaama dad muslimiin aan nahay aan doonayna inaan wadamadan reer galbeedka ah xuquuqdoodan aan ilaalino diinteenan aan ku dheganaano in arrintaas is waafajiyo oo ah qofka muslimka inuu dadka deriska uu leeyahay oo deriska uu hagaajiya islamarkaasna diintiisina uu ilaalsadaa qeyb kalea jirta iyadana oo ninka muslimka u baahanya oo ah maadaama ay diinteena leedahay waxyaaba xaaraan iyo xaalaal ah inaa dadka u kala cadayno waxyaabaha xaaraanta iyo xalaasha ah ama aada waxay cunayaan ama lacagaha ay qaadanayaan waa gartay tan ugu muhiimsana hadda aad tilmaantay waxa weye burburka qoysaskao kale culimo ahaan tala noocee a ka geysataan maxaa sababa haddaad dad badana su-aalay inay soo weydiiyeen ama aad fiirisay waxyaalaha burburkaa sababa maxaase talooyin aad ka geysataan ama diintu ka qaban kartaa dhinac asbaabaha way fara badan yihiin maxaa geysta asbaabaha laakiin waxaad moodaa asbaabaha asal waxaa u ah aqoon darida diinta iyo qofka muslimka ah wadamadan yurub sa u taqaana dadka joogo waa dad adduunyada ka shaqaysta oo adduunyo keliya ku dadaala sidii wax ugu qabsan lahayeen laakiin qofka muslimka ah waxaa laga doonaya markasta adduunya asoo wax ku qabsanaya inuu aakhiradiisina u dayicin taasna waxay keentaa in laysku qabsadaa inta badan asbaabaha ay naqdaan arrimo maadi ah inta guryaha burburta inta badan boqolkiiba sideetan waxay ku burburaan arin la qoysay financialka ama lacagaha ayaan aragnay ay u badan tahay waa gartay waxaad kaloo tilmaantay arrimaha ku saabsan xaakinka ama diinta xalaasha iyo xaaraanta gaar ahaan marmar waxaad maqashaa matalan dalkan oo kale waa dal dimuqraadiyad oo sanadkii ama dhowrkii sanaba doorasho ka dhacda sida ingiriiska oo kale dadka qaarkood oo kale culummada waxaynugu tiri doorashadoo kale yaan laga qayb gelin waa xaaraane marka su-aalo noocaas kale ma lagu weydiiyey maxayse ka qabtaa diinta doorashada baarakallah waa su-aal muhiime waxyaabahaan sheegaya xalaash iyo xaaraanta ka mid ah waana la weydiiyaa dadkan waan u sheegnaa waxaa laga yaabaa dad aan diintooda ama aan cilmi badan aan lahayn inay dadka wax ka wareystaan maxaa yeele diinta way ballaaran tahay dad ayaa meel fog oo meel yar oo ka arka dadna waxay fiiriyaan maqaasida shareecada ee leedahay iyo yoolka ee diintan ay usoo degtay iyo masaalixda addoommada ee ka hadlayso maadaama uu takhasuskeena uu yahay maadadaas usuul fiqiga ee maqsadka iyo maqaasidda shareecada ka hadlayso dadku waxaan u sheegnaa inay doorashada ka qayb galaan balse islaamka wuxuu u baahan yahay in qofka muslimka ah wuxuu ka xoreeyey in la adoonsado islaamka markuu yimid marka in qof la dhaho oo dantiisa uu cod u bixiyo uu ka qayb galo oo yiraaho laba shar uu kala doortana diinta way qabtaa ninka cadaanka ah uu muslimiinta wax u adeegayo oo maraakiista u ogol oo ogol qof kasta inay xaqeeda qaadato inay u codeeyaan kan reesistmaha ah oo dadka kala cunsureynaya inay codkooda oo siinin balse waxaan u sheegnaa dadka inay dembaabayaan hadday codkooda dhiib waayaan berina uu meeshay degan yihiin kusoo baxo nin muslimiinta dhibayo oo codkiisao baaqda daraaddeed arrintaas noqda ilahay inuu dembi u qorayo sidii lagu doortay doorasho inay ku dhacday abuubakar iyo cumar iyo cusmaanba oo saasoo kale loo sameeyey ama masalada ninkan gaalwey lama dooran karo waxaa gaalnimadiisi asay qusaysaa marka waana cajiib nin aad dhehaysid lacagtu u siiya ceer ahaan u qaadanaya hadda hodhown ma dooranayo xataa caqliga ma galayso waa gartay culimo ahaan dunida muslimka waxaad moodaa hadda gaar ahaan bariga dhexe iyo dalalka afrika soomaaliya ay ka mid tahay oo kale in holcayso malaayiin qaxootiyo yurub galaya hadda waa muslimiin sheekh islaam ahaan ama soomaali ahaan su-aalahaas ma lagu weydiiyaa dalalkii islaamka ama dadka muslimka shacbiyadda muslimka adduunka intooda badan maxaa jira maxaa qarxan iyo dhibaatadan iyo xagjirnimadan maxaa keenay
xagjirnimada xaqiiqatan waxa laga xumaada ah in dadka reer galbeedka dadka ay wada aaminaan ay u maleeyaan inay kulligood wada fiican yihiin dadka fiicanna inuu qalad ka dhacaynin reer galbeedka waa dad bini aadan weeye anagu u fiirinayn diintii haastaan keliya aan eegeynin haddana waa dad bini aadana qafafa ka dhacay mar waxaa arkaysaa waxyaabahaas inta badan waxaad moodaa in ay daraf ay ka yihiin reer galbeedka sameynayaan maxaa yeelay waxaad arkaysaa mararka qaarkood inay taageerayaan dad dictatoor ah oo wadamada africa xukuma dictatorkaasna dadku markuu bareshar saaro dadku way soo cararayaan marka asbaabay u badan tahay nin dictator halkan ayagana dimuqraadiya ku nool yihiin oo ninka qalada waxay doonayaan in la doorto nin aan la dooranin ummadda ama boqor sheeganaya ama wax sheeganaya madaxweyne oo toban sana labaatan sano soddon sano dadka iska xukumayan waa taageerayaan marka asbaabaha way fara badan yihiin laakiin haddana ma ka marna laftigeed muslimiinta laftigooda inay arrintaas ay diintooda ay fahmin ay u aragtay ninka muslimka inuu u nool yahay ama u u maleeyo weyga oo jannada lagu tagayo keliya inay tahayna dad la dilo asbaabaha jannada lagu tago way fara badan tahay dad la dilo ma aha diin dhigaysana ma jiro qof ayaan dilay ayaa janno ku tagaya arrimaha jihaadka oo macnihiisa aan la fahmin wuxuu yahay inuu yahay wasiilo ama wey lagu gaarayo diinta lagu xaqiijinayo marka haddii ummadda diintoodii ay haystaan dadkan yareer galbeedka ay joogo oo diintooda xor ay yihiin waxaan u malaynayaa in naftooda la jihaadana awlo u ah
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs com au xariijin soomaali